daba tuurtii loo saaray sidiibuu ku dhaqaaqay cumar bnu khadaab radi allaahu canhu ninkii caraabigaabuu u tegey wuxuuhi miyaad haysaa weel kaasuu yidhi haayo waan hayaa inoo soo qaad buu yidhi saddex dharnaana inoo soo qaad buu yidhi cumar bnu khadaab xaabadii bay soo qaadeen dabkii bay shideen dumarku markay xanuunsadaanba hal casiisad laydhaa baa loo sameeyaa buu yidhi oo waa noocaasi buu lahaa cumar bnu khadaab marka biyuhu markay baylaan ayaa daqiiqda lagu shubaa buuhi cumar binu khataab marka qorigii baa la raaciyaa buuhi si aanay isu qabsan waanu u sheekaynaya cumar binu khataab sidii isagoo u wada ayaa ninkii acraabiga ay sheekaysteen yidhi hal ra'ayta rasuula allahi sala allahu calayh wasalam adigu nebigii miyaad aragtay markaasuu yidhi waa laga yaaba oo miyaad la saaxiibtay waa laga yaaba wallaahi anta khayrun min cumar binu khataab cumar binu khataab oo aanu ku soconnay oo aanu islahayn isagu haydin soo dhoweeyo dee adigaaba ka khayr badan buuhi ninkii caraabiga ah oo ficlan cumar binu khataab hawshiisiibuu iska watay inankii yaraa ayaa markii uu dhashay inan buu noqday ayaa ummu kalsuum ay tidhi yaa amiira almu'miniin bashir lirajul amiirkii mu'miniintaw ninkan u bushaaree in inan u dhashay walidaalika waxaa la yidhaahdaa ilmihii ayaa uu la soo cararay isagoo cumar bnu khataab ku yihi war ilmaha dabaysha ka celi hada acraabiyun saqiir laa yacrifu alxalla wala albardi amiira almu'miniin nagana waa nin reermiye buu yidhi oo kulayl iyo qabow midna ma kala yaqaano buu yidhi waa noloshii aanu ku soo kornay buu yidhi lausamiyannahu cumar likay yakuuna mila cumar ile wuu garanaya waa nin dee luqadii carabiga yaqaanay amiir almu'miniinka kelmaddii ay tiri ayuu yidhi cumar baanu bixin doonaa si uu adiga oo kale uu noqdo almuhim waxa weeye dee sidaasay u fahmeen markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam lahaa qofka qof muslima tabantaabiya qofka qof muslima dhar siiya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku abuuray intii ay joogeen magaalada madiina in ay noqdaan mujtamac islaamiya oo isku wada xidhan oo runtii meel keliya wada ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu runtii la heshiiyey yahuudda waxaynu soo sheegnay banu nadiir banu qaynuqaac iyo banu qurayd inay deganaayeen waa niman xoog badan waa niman lacag badan waa niman hub badan walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam caqli iyo xikmad buu isticmaalay maadaama magaalada hortii ay sii deganaayeen qabaa'ilkana ay heshiis kula jiraan baysis culusna ay ku leeyihiin hub badan ay haystaan ilaa intuu awoodaysanayo heshiis buu la galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiiskii runtii uu la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka la soo ururiyo waxaa inoo ballan nebigu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam muslimiinta inaydaan cid u raacin waxaa inoo ballana cidda aannu collaysanno inaa collaysataan maadaama mujtamacii islaamka a ku dhex nooshihiin waxaa inoo ballana in diintiinna aa haysataan laakiin muslimiinta aydaan dasiisado inaydaan diintooda ku dhex abuurin yacni khaladaad inaydaan ku dhex abuurin laakiin diintiinna aa gaar u haysataan ayaa inoo heshiisa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa inoo heshiisa in qurayshtaa aannu isdilnay ee aannu ka nimid eeaanu la dagaalamayno inaad dhinac nagala ahaataan oo aydaan xidhiidh la yeelan ay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kula heshiiyey waxau yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii aynu isku qabanno waxaa loo celinayaa ilaahay iyo rasuulkiisa macnaheedu waxa weye yahuuddii waxa uu ka saxeexay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in islaamku xukumayo wixii laysku qabto ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa kala saaraya macnaheedu waxa weye kitaabkaa laga baadhaya haddii kitaabka laga waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa mugtay arrinkaa xukumaya marjaca ugu dambeeya waxa weye nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xukunkii isagu haysta walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu heshiis ugu galay wa ficlan dee yahuudda waynu ognahay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanayay laa diinaani fi lmadiina rasuulku wuxuu yidhi nimankaasi yaanay joogin markaa xoogaysataan dabaday oo waatii cumar bnu khadaab iyo wakhtigooda dagaaladii ka dhacay ee uu rasuulku la galayna halkoodayna ugu iman doonaa laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama muslimiintu ay tira yar yihiin maadaama hogaankii muslimiinta muhaajiriintu ay tiran yihiin maadaama nimankani ay sii deganaayeen oo xidhiidh adag ansaar ay la lahaayeen wuxuu diiday inuu dagaal la galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeto dagaal kale uu madiine ka dhasho iyagoo soo qaxay saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik xikmaddaasi ayuu kula dhaqmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii xusid mudan qurayshi dee dagaalkii bay joojin rasuulku inuu degay calayhi salaatu wasalaam heshiis dowladeed oo muslimiintii gudahooda ah iyo dadkii la deganaayee yuhuudda ah heshiis la sameeyey nolol dhammaystiran uu madiine ka sameeyey bay ogaadeen walidaalik si ay runtii arrintaa uga hor tagaan si ay runtii arrintaasi uga hor tagaan ayaa allahuma salli calaa muxamadin waxay bilaabeen xidhiidh adag inay la soo sameeyaan dadkii iyagu markaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagu ku kacsanaa walidaalika waxa la yidhi cabdillaahi bin ubaya bin salool ayay runtii xidhiidh badan la soo sameeyeen waxay yidhaahdeen waxaanu doonaya inaanu boqortooyadii kugu soo celinno waxaa kaa qaaday moxamed calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye dadkaaga ururso yahuudda wixii ku raacsan ururso ansaarta wixii ku raacsan ururso annaguna yacni waanu ku dacmiyeyna rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska runtii alimaam muslim uu wariyey dareen buu qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii qurayshiid inay weli daba taagan yihin walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam alxadar walasshujaaca macnaheedu waxa weeye qofka muslimka waa inu soo taagan yaho dee duruufta iyo wixii ku xeeran uu ogaado walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhtiyaalaat inay sameeyaan darteed ayaa wuxuu sameeyey inuu is-ilaaliyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa habeen buu rasuulku shakiyo markaasaa wuxuu uhi layta rajulan saalixan min asxaabii yaxrusunii talow saxaabada maanta yaa caawa ila joogi doona ayaa niyadiisa ku soo dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan dee dareen iimaaniya oo alla hogaaminayay muslimiintu isku xukumayeen waxaa runtii la ydhahda sacad bin waqaas rasuulkuunbaa dhaqdhaqaaq yacnii dhaqdhaqaaq yaroo hoosuu dareemay walidaalika wuxuu ogaa talo waa maxay dhaqdhaqaaqaas wuxuu arkuun saxaabigii loo yaqaanay sacad bin waqaas oo runtii saxaabadii rasuulka ka mid ahaa ee runtii ugu cuscuslayd oo hubkiisii u dhammaystinay yaa sacad wuxuu yaa rasuulallah waan shakiyuno waxaan isidhuun waa kuwii nimankii dee tahdiidaadkii waxaa waday walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam caawa u tag oo adigu caawa ilaali unbaa niyaddeeda ku soo dhacday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dareennada quraysheed iyo munaafiqiintii madiine ku noolayd dareenkaasi uu yimid digtooni ayay saxaabadu qaateen ay ku ilaalinayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xad ay soo degtay aayadda odhanaysa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk wamaa unzila min qablik wain lam tafcalhu famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas rasuulka aayaddaas lagu soo dejiye waxaa la yidhi ma dhici karta ilaa intay diintu istaagayso cid adiga ku taabataa walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam dareenkiisii markaasuu istaagay saxaabadiina runtii iyagana uu u sheegay in nin walba danihiisa uu iska qabsado rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la arkay inuu xoogaystay dowlad helay ciidan helay hanti helay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo ogolaaday inuu dagaal galo udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wain allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay wuxuu u ogolaaday kuwii yanii lala yani inay dagaalamaan kuwii ma garatay biannahum dulumuu in la dulmiyey darteed mu'miniintii ayaa ilaahay u ogolaaday inay dagaalamaan waina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay inuu u gargaarana waa mid kari kara walidaalika maalintaasi aayaddaasi ay soo degtay ilaahay wuxuu yidhi waxaa awoodu leedihiin maanta bays markii ay heleen waana xikamka maanta muslimiinta ka maqan nin meel cararaya oo ma garatay markaad qof disho ee boqol kunoo muslimiina la dilo markaad qof disho ee dal dhan oo islaama la baabi'iyo yacni islaamku yani waxa waa diin caqli iyo xikmad fitradda qofka bini aadamkaa waafaqsan cumar binu khadaab baa ku jiray oo boqol nin hadday soo baxaan halkaa seexinayay haddana waxaa la yidhaha dagaalami xamsa bin cabdilmualib baa ku jiray waxaa ku jiray sacad bin waqaas waxaa ku jiray zubayr bin cawaam waxaa ku jira cali bin abidaalib oo aan weligii dhinaciisa dhulka la dhigin xataa saxaabada raggii ugu adka waala wakhtigii saxaabadu ay fitanku uu ka dhex maray ayaa hebel nin hebel hebel buu dilay hebel marka cali bin abi aalib yacni wuu ka warwareegi jiray xataa saxaabadu markii ay yani ma garatay fitanku ay dhex mareen markii dambe cali bin abi aalib dee warka ciidankiisi iyo hogaankii dhowr nin laga dilay ninkii weli waa joogaa hebelna wuu dilay hebelna wuu dilay marka cali bin abi taalib baa soo baxay mar allaaliya markii uu ninkii muslimka cali arkay irtacashat rijlah yani ninkii bal lugihiisa ayaa dhulka ku haya yani cali baa soo baxay oo keliya waa ninkii intaasoo nin dilay soo garanays yani waxa weeye ilbiriqsiyo ayuu madaxiisii meeshii ku dhigay cali bin abi taalib radia allahu canhu walidaalika waxa weye dee cali oo kale ka mid aha haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha dagaalamina walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu ciidan helay beys helay magaaladii helay ya ayaa waxaa la faray in runtii uu dagaal geli karo waayo waxa weeye marka ciidan ballaaran buu haysta waxbuu iska celin karaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid hantidii bixinaysa ayuu hayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولذلك وحل فري مسلمين وقت قاسي إن إسلام كي أي سيدي سوى فليان ورميسترا إلا جهاد كي إلي قلان أيا الله فري رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام وحب الله بيت دقال الذي يسرياتك لحدا دقال أيو رسولك قلي أنتي uu ma garatay diinta fidinayay oo saxaabadiisu ay hogaaminayeen na isagaa hogaaminayay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo khasawaadkay ahaye sagaashka ugu waaweyn isagaa hoggaanka koowaad lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo badar iyo uxud iyo khandaq iyo yacni tabuuk iyo yacni xunayn iyo fatxu maka iyo ay ka mid ahaayeen walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu runtii bilaabay maadaama dagaalkii loo ogolaaday hantidoodii oo dhan qurayshe ay dhacday halkii ay ma garatay kaga yimaadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam la ogaaday inuu xoog yeeshay iska difaac cid walba ciddii idin dulmidana yani iska celiyaa lagu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu diray siriyaddii koowaad siriyad waxaa la yidhaahdaa dagaalka aanu rasuulku hogaaminayn ee saxaabada uu hogaanka u dhiibo ayaa siriyad lo odhan jiray waana lixdanka aynu sheegayno tii ugu horraysay siriyaddaasi waxaa la odhan jiray sayfulbaxri waxa maanta gaaladu magacyada ay u bixiyaan ay idhaahdaan dagaalkii noocaa ahaa waa taariikhyii runtii islaamku soo maray waxaa loo bixiyey sayfulbaxri seeftii yacni badda ayaa dagaalkaasi ugu magac daray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xamse bin cabdilmudallib baa hogaaminayey soddon ka mida muhaajiriintii ayaa u kaxaystay rasuulku ale ayuu kaxaystay xamse bin cabdilmudallib walidaalika waxa weeye ninka loo yaqaano marsad binu kannaaz binu xusayn binu xusayn alghanawi ayaa calanka u hayay xamse binu cabdilmudallib waxay galeen safar dheer oo runtii muddo qaatay abujahal safar dheeroo uu hogaaminayey oo runtii hanti badani ay ku jirto ayaa ballanku wuxuu ahaa inay jidgooyo u sameeyaan oo hantidaasi maadaama hantidii muslimiinta ay tahay dib loo soo celiyo walidaalika xamse bin cabdilmudallib markuu meeshii gaadhay ayuu arkay safarkii oo baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayay ku soo noqdeen iyagoo wax dagaala aan runtii gelin siriyadda labaad oo sanadkii koowaad ee hijriyada la galay waxaa ka mid ahaa siriyatu raabaq baa la odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam cubaydata binu xaaris binu mudallib ayaa lixdan fardafuul iyo awrtooda wata ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku diray waxaanu runtii ku yidhi abasufyaan binu xarb ayaa safar weyn oo runtii laba boqol oo awra iyo wixii saarnaa ah ayaa uu soo kaxeeyey walidaalika waxa weye inaad la kulantaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u faray xaaris bin mudallib sidii bay ku tegeen waxaa la leeyahay calan cad buu sitay calankii muslimiintu ay siteen runtii wakhtigaasi cubayda binu xaaris mistax binu athaat bin mudallib oo dhinacna ay ilmaabti ka ahaayeen saxaabigii loo ohan jiray abubakr bin abi quxaafa ayaa calanka u sidiyey oo calan cad bay siteen muslimiintu iyaguna lamay kulmin safarkii way soo noqdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo aan wax dagaalo gelin isla markaasi aan wax dhibana geysan iyagana wax dhibi aanay soo gaarin sirriyadda runtii loo yaqaano alkharaar oo meel runtii dhul ahay loogu magac daray oo sanadkii koowaad dilqicda bishaasi ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam diray iyadana sacad bin abuqaas oo labaatan runtii shay oo la fuulo ah ma awr bay ahaayeen ma yani fardaa ku jiray ayaa uu ku kaxeeyey labaatan magarate ayaa uu watay walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu talagalay iyadana safar quraysh ay leedahay in la qabto ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu tagay iyaduna may suurtogelin meeshii way gaadhay sacad bin waqaas may helin way ku soo noqdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasina waxay ahayd sirriyaddii saddexaad ta afraad waxayd qaswatul abwaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa ciidankaa kaxaystay toddobaatan muhaajiriinta ka mida ayuu watay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa runtii hogaaminayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo indhaindheeyey dariiqadii qorayshi ay maraysay oo dhan si ay runtii quraysh dagaal ugu qaadaan may suurtogelin laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam qabiilada loo yaqaano bani damrata ayuu la kulmay rasuulku uu la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qoray in heshiis muslimiinta ay la galaan waa qabaa'ilkii runtii waddooyinka دقنا هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني طمرة كان هو قرال رسولك أقري في بني طمرة فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وإن لهم النسر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ciddii iyaga soo weerartana islaamku wuu u gargaaraya laakiin haddii ay diinta ilaahay ku xadgudbaan iyagana waa la weerarayaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilka wixii aan qurayshtaasi dee la dagaalantay ee diintii la dagaalantay ee soo saartay aan ahayn iyagoo diintooda iska haysta wuu la heshiin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciddii heshiiska ka baxda mooyaane waxauu nebigu calayhi salaatu wasalaam bishii rabiicu lwal sanadkii labaad ee hijriyada galay qaswadda loo yaqaano qaswatu bawaad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam galay laba boqol oo runtii ka mida saxaabadiisii ayuu kaxaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana runtii uu doonayey safar aad u ballaadhnaa oo runtii qurayshi ay leedahay oo kun iyo shan boqol oo awra macnaheedu waxa weeye hantidii ugu ballaadhnayd ay ku soo baxeen ayaa uu doonayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu jidkooyo u sameeyo waxaa runtii calanka u siday saxaabiga loo yaqaano sacad bin mucaad calankaasi runtii yani abyad buu ahaa muhaajiriintana waxaa u siday sacad bin waqaas radia allahu canhu nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasina ismay helin quraysh waa uu soo noqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam bishii rabiiculwal sanadkii labaad laftigiisa dagaalka loo yaqaano qaswatu safwaan ayuu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa dagaalkaasi hogaaminaya haddii qaswad la yidhaahdaba macnaheedu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa wata iyadana nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan saxaabi ayaa runtii ka haystay waxay ahayd safarkii markii hore markii uu dhaafay noqodkiisii labaad waayo saddex bilood bay sii socon jireen saddex biloodna waa ilaa shaam noqodkiisii dambe safarkii hore dhaafay ayuu doonayey inuu ku beego rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagana cid may kulmin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay soo noqdeen isagiiyo saxaabadii iyagoo nabad gashan intaasaynu soo koobinaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu